بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacanoo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulywm qodobbada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah mu'asasada alkataa'ib oo bilaabi doonta baahinta xalaqaad taxane ah oo lagu soo bandhigayo xaaladda dhaqaale ee soomaaliya iyo sida hantida ummadda soomaaliyeed baylaha looga dhigay cadowga trum oo ku dhawaaqay inuu kordhiyey canshuuraha uu saaray shiinaha kana dhawaajiyey inay dhaqangeli doonaan haddaba maxay tahay tallaabada laga filan karo mar kale biijiin ruushka oo qalinka ku duugay heshiis labaatan sanna soconaya oo uu la galay iiraan maamulayaasha gobolka kaliforniya oo ku dhawaaqay inay yeelanayaan siyaasad u gaar ah kana santaagay go'aannada qalafsan ee trump dowladda indunuusiya oo sheegtay inay taageerayso qorshaha lagu barakicinayo shacabka reer khaza ayna qaabilayso qaxootiga falastiiniyiinta ah qodobbadaas kuwo kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm
التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى
wahagaag waa maalinimo arbaca ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay kow iyo tobanka bisha shawaal sannadda kun afar boqol afartan iyo lix hijri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa maanta oo arbaca ah mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib ayaa bilaabi doonta baahinta xalaqaad taxane ah oo loogu magacdaray dhagaraha bangiga adduunka iyo hay-adda i m f kuwaas oo lagu soo bandhigi doono xaaladda dhaqaale ee soomaaliya iyo sida cadowga baylah looga dhigay hantida ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah haddaba si aan wax badan uga ogaanno waxyaabaha lagu daawan doono dokumentarigaas iyo rasaa'isha uu xambaarsan yahay waxaa barnaamijka inagala qaybgelaya walaalkeenna cabdulfitaax xabo muxsin cabdifitaax soo dhowow taxanahan waad soo daawatay bal maxay ku daawan doonaan daawadayaasha alkataa'ib dhanka kalena maxaa xilligan ku soo beegay maxayse yihiin rasaa'isha ay xambaarsan yihiin
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay ee suhayb ee dokumentariyadan oo saddex ah waxay daawadayaashu kaga bogan doonaan sida uu shaqeeyo dhaqaalaha adduunka ee ay gadaal ka taagan yihiin reer galbeedka iyo maraykanka iyo sidoo kale deyntii dabyaqadii sanadkii labadii kun saddex iyo labaatanka ee sanduuqa lacagta adduunka ee i m f iyo wol bankiga ay ka cafiyeen ee kooxda ridada iyo waxa arrintaasi ku hosduugan oo aysan dadku ogeyn waa silsilado dokumentari maanfur ah oo qofka daawadaha ah uu ka helayo suhaybow macluumaad guud oo ku saabsan dhagaraha dhaqaale ee lagu gumaysto waddamada saboolka ah si guudna suhaybow waxaad la socotaa in aflaamta dokumentariyada ah ay yihiin kuwo sare u qaada ee wacyiga bulshada iyagoo ka xaqabtiraya ee mowduuca markaasi taagan dokumentariyadan ay baahin doonto ee mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib oo ciwaankoodu yahay ee dhagaraha bangiga adduunka iyo hay-adda i m f waxaa laga baran karaa suhaybow mu'aamaraadka iyo cawlamada dhaqaale ee ay dunidu ku hogaaminayaan guud ahaan reer galbeedka gaar ahaan maraykanka iyagoo adeegsanaya waxa loogu yeero sanduuqa lacagta adduunka ee i m f iyo sidoo kale bangiga adduunka oo ah laba hay-adood oo ujeedka loo aasaasayba ay tahay sidii loo xagaldaacin lahaa dowladaha adduunka iyo shucuubtooda dokumentariyadan suheba waxaa lagu soo bandhigayaa sida maldahan ee dhaqaal ahaan loo gumaysto waddamada lagu sheegay kuwa saboolka ah ee aan saboolka ahayn hase ahaatee saboolnimada la baday iyo sida loo burburiyey nolosha bulshooyinka waddamadaasi iyadoo la adeegsanayo labadan bangi waa dukumentariyo lagu soo bandhigayo sida aysan waxba uga jirin sheegashada afka baarkii ah ee ay ku hadaaqaan gaalada sida gargaarka aadannimo samatabixinta iyo waxa lagu sheego ee la dagaalanka saboolnimada oo had iyo goor ay ku hadaaqaan ee labadan hay-adood iyo dowladaha gadaalka taagan sidoo kale suheybow dukumentariyadan waxaa qayb ka ah oo lagu soo bandhigayaa sida dunidu goor hore ay ugu baraarugtay ee shirqoollada i m f iyo wolbangiga hase ahaatee weli aan laga hoos bixin oo weli sidii deynta iyo deeqdaba looga doonanayo ee waxaa muuqaalka qayb ka ah suheybow culimo hogaamiyaal siyaasiyiin iyo aqoon-yahano ka soo jeeda waddamada afrika iyo guud ahaan caalamka kuwaasi oo sheegaya sida hay-adahan i m f iyo waalbangiga ay dunida halis ugu yihiin kuwaasi oo ah hub gacanta ugu jira maraykanka iyo reer yurub waxaa sidoo kale aflaamtan wathaa'iqiga ah lagu soo bandhigayaa sida ciidan la'aan ay reer galbeedku u gumaystaan ee waddamada adduunka keliya iyagoo adeegsanaya labadan hay-adood ee i m f iyo waalbangiga kuwaasi oo suheybow gadaal ka taagan ee xasarado iyo colaado badan oo ka horaya meelo kala duwan oo dunidan ah waa iyaga sidoo kale kuwa abaabulaya afgembiyada militari ee ka dhaca inta badan waddamada adduunka waxayna falalkaasi ku dhaqaaqaan marka madaxweyne ismahadiyey uu labadan hay-adood ku yidhaahdo waa idinku fahmay shirqoolkiina kadib ayay hay-adahaasi ridayaan ee madaxweynahaasi waxayna keenayaan mid kale oo isaga beddela hase ahaatee hay-adahaasi hoostaga oo iyaga waddamada si toos ah u maamulaya waxaa sidoo kale aflaamtan lagu soo bandhigayaa suheybow in hay-adahan ay ka dambeeyaan macluul iyo abaaro badan oo ku dhuftay meelo badan oo dunidan ah afrikabaha ugu horreyse sida macluushii ka dilacday dalka malaawi oo kale sidoo kale waxaa lagu soo bandhigayaa sida hogaamiyaasha fashilmay ee loogu gumaysto sandareerto yar oo laga soo qaado hay-adahani waxaa sidoo kale aflaamta qayb ka ah ee sababaha deymaha tirabeelka ah loo siiyo ee waddamada adduunka iyo sida ay sabool u yihiin dadkii ku noolaa waddamadii ugu barwaaqisanaa caalamka iyo sida ay hodan u yihiin ee dadkii ku noolaa waddamadii ugu faqrisanaa adduunka tusaale ahaan afrika suheybow waa qaaradda ugu hodansan guud ahaan caalamka dhan kasta marka laga eego xagga khayraadka rabaaniga ah oo bad iyo beriba leh ee betrool iyo macaadin nooc waliba ayay qaaraddu hodan ku tahay waxay sidoo kale haysataa suheybow ee quwad bashari ah oo wada da'yar ah haysatana sidoo kale dhulbeereedka ugu ballaaran guud ahaan adduunka iyo cimilada ugu wanaagsan ee wax lagu soo saari karo waa qaaradda haysata diirimaadka ugu badan adduunka oo aan laga helin ee qaarad kale haddana dadkeedu suhaybow baahi ayay la bakhtinayaan oo beerka ay dhulka ugu hayaan waana qaaradda ugu badan ee dadkeedu ay ku tiirsan yihiin ee waxyaabaha dibadda laga soo dhoofiyo taa cagsigeeda ee qaaradda yurub oo ah qaarad mar hore khayraadkeedii dhammaysatay dadkeedu waxay ku nool yihiin barwaaqo sooran waxayna taasi ku heleen ee gumaysiga ay ku hayaan qaaradda afrika fariimaha ay dirayaan dukumentariyadan suheyba waxaa ka mid ah sida looga dabaalan karo ee dhagaraha dhaqaale ee gaaladu ay u maleegeen dadka muslimiinta ah iyo sida horumar dhaqaale loo samayn karo waxaana lagu soo gudbinayaa talooyin iyo tusaalooyin waxku-ool ah oo ay soo jeedinayaan hogaamiyaal ka tirsan mujaahidiinta fariimaha ay dirayaan aflaamtan dukumentariga ah waxaa sidoo kale ka mid ah in laga takhalluso saboolnimada sababaha ugu weyn ee reer galbeedku ay shucuubta caalamka ku gumaystaan waa faqriga oo ay ugu soo gabadaan islamar ahaantaana dadkaasi ay ka dhigaan kuwo aan waxba qabsan karin tusaalena waxaan u soo qaadannay ee qaaradda ugu hodansan caalamka haddana ay dadkeedu yihiin kuwa ugu faqrisan oo badaha ku dhammaanaya ugu dambayntii suhayb ee dukumentariyadan waxay ku soo beegmeen ee marxalad aad ugu munaasib ah waxay ku soo hagaageen wakhti ay dunidu la harjadayso xasarado dhaqaale oo maraykanku kiciyey labadii bishan aynu ku guda jirno ee abriil ee taasi oo lagu tilmaamay suhebow dagaal dhaqaale midkii ugu ballaarnaa abid oo maraykanku dunida u horseeday
حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها
waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka caalamulyoom qaybihiisii horena waan isla maraynaa warbixin uu soo saaray macad ka faallooda arrimaha jihaadiyiinta oo loo soo gaabiyo g d t oo laga leeyahay waddamada reer galbeedka ayaa lagu sheegay in sar u kac xoogan uu ku yimid howlgallada ay fulinayaan mujaahidiinta ka howlgala soomaaliya iyo waddamada saaxilka macadka ayaa sheegay in tan iyo markii ciidamada faransiiska laga ceeriyey waddamada galbeedka afrika jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ee sii xoojisay howlgalladeeda waxaana la sheegay in dalalka ugu badan ay ka dhacayaan ay yihiin saddexda waddan ee deriska ah ee kala ah burkina faso maali iyo naijer waddamada saaxilka ayuuna takhriirku ku tilmaamay inuu yahay halka ugu weyn ee ay deggan yihiin wuxuu ugu yeedhay kooxaha argagixiso waddanka burkina faso ayuu sheegayaa in saddex markii loo qaybiyo howlgallada jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ay isaga ka dhaceen sannadkii tegey ee laba kun afar iyo labaatan dhanka ay waddanka naijer howlgallada ayuu tilmaamay inay kor u kaceen boqolkiiba kow halka maleeshiyada lagu dilay iyagana ay gaarayaan sagaal boqol iyo soddon taasoo ku laba jabbaaranta tirada maleeshiyaadkii xukuumadda niyaami laga dilay sannadkii laba kun saddex iyo labaatan oo ah afar boqol iyo toddobaatan iyo sagaal askari tani markii macadkan la aasaasay tirakoobyada uu ka sameeyey howlgallada jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ayuu dhimashada ku sheegay inay gaarayso shan iyo labaatan kun oo askari takhriirkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin afhayeen u hadlay maalinimadii shalay ee si rasmi ah ay u sheegatay mas-uuliyadda howlgal barakaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen waddanka burkina faso kaasoo allaha fadligii lagu dilay ilaa boqol askari oo ka tirsan xukuumadda wagaduugu لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها
waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada oo alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen elyaas cabdulaahi waad mahadsantahay suheyb waxaad dhegaystayaal ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada oo aad uga bogataan canaawinta ugu waaweyn ee ay nashriyaan joornaalada ka soo baxa dunida qodobka ugu horreeya ee aan maanta ku eegi doonnana waxa uu noqonayaa aqalka cad oo ku dhawaaqay in saacadaha soo aadan ay si rasmi ah u dhaqangeli doonto canshuur gaaraysa ilaa boqol iyo afar taasoo uu ku soo rogaya dhammaan badeecadaha kala duwan ee dowladda shiinaha sida ay baahiyeen saacadihii lasoo dhaafay inta badan joornaalada ka soo baxa galbeedka madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa habeennimadii xalay ku dhawaaqay in saacadaha soo aadan ay si rasmi ah u dhaqangeli doonto canshuur barsentijkeedu uu gaaraya ilaa boqol iyo afar taasoo ka dhigan in badeeco walba oo ka timaada dhanka shiinaha soona geli jirtay dalka maraykanka uu qiimaheedu ku labalaabin doono waxa uu donald trump sidoo kale sheegay inuu dhammaaday wakhtigii kama dambaysta ahaa ee uu u qabtay xukuumadda beijin taasoo uu ugu sheegayey in ay ka laabato canshuurta dheeraadka ah ee ay saartay maraykanka waxay dabcan middan muujinaysaa heerka uu gaaray dagaalka ganacsi ee dunida iyadoo go'aankan maraykanka uu ka dhigan yahay in badeecaddii shiinaha uga iman jirtay keliya boqol dollar ay wixii maanta ka dambeeya ku soo degi doonto lacag gaaraysa ilaa laba boqol iyo afar dollar taasoo xitaa ka badan laba jibaar qiimaha sheega dhanka kale sida warbixinada jariiraduhu ay sheegayaan waxaa filasho loogu jiraa in xukuumadda beijin ay dhankeeda qaado tallaabo ay middan uga jawaabaysa kuna qalqalgelinaysa guud ahaan dhaqaalaha dunida waxaana xusid mudan in maalinnimadii shalay ay wasaaradda arrimaha dibadda shiinaha soo saartay war ku aadan hanjabaaddii uga timid dhanka trump ee ahayd in xukuumadda beijin ay ka laabato canshuurta dheeraadka ah ee ay ku soo rogtay washington haddii maraykanku uu ku adkaystay inuu qaado dagaal ganacsi isagoo soo rogaya canshuuro kala duwan shiinuhu waa uu la dagaalami doonaa ilaa dhammaadka waa nuqol ka mid ah warkii saacadihii lasoo dhaafay ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda shiinaha aan markan eegno qodobka xiga xubinta iyo warbixin uu daabacay wargeeska the moscow times taasoo diiradda saaraysa baarlamanka ruushka oo saacadihii lasoo dhaafay ansixiyey heshiis iskaashi istaraatiijiyadeed oo ay horay u galeen ruushka iyo iiraan waxaa lagu waramayaa in moscow ay saacadihii lasoo dhaafay qalinka ku duugtay heshiiskan iskaashi ee ay yeesheen labada dhinac waxaana iskaashigan ku jira sida warbixintu ay sheegaysa dhinacyo kala duwan walow aysan gaarsiisanayn midkii ruushku uu horay ula galay dalalka belaruus iyo kuuriyada waqooyi kaasoo dhigayay in ruushku uu difaaci doono haddii labadan dal mid ka mid ah lagu qaado weerar toos ah heshiiskan u dhexeeya iiraan iyo ruushka ayaa socon doona sida warbixintu ay sheegaysa ku dhowaad labaatan sano waxaana ku jira dhollatus ciidan oo ay si wadajir ah u samayn doonaan labada waddan wadaagga xogaha sirdoon iskaashiga hubka barnaamijyada tamarta ee kala duwan iyo amniga badda waxay warbixinta jiriiradada moscow ay sidoo kale sheegaysaa in haddii labadan waddan midkood la weeraro waa ruushka iyo iiraane uusan midba midka kale ku caawin doonin xaalad dagaal balse ay isku dayi doonaan in lagu dhammeeya arrinka xal nabadeed gunaanadkii mid ka mid ah fawaa'idda ku jirta heshiiskan waxaa ka mid ah in dhinacyadu ay wax isaga kala iibsan karaan lacagtooda gudaha middaasoo ka saacidaysa in adkaysi ay u yeeshaan cunaqabateen walba oo ay kala kulmaan waddamada kale ee dunida haba uga horraysay qaaradda yurub markan iyo warbixin uu daabacay wargeeska bolitico taasoo diiradda saaraysa gobolka californiya ee dalka maraykanka oo ku dhawaaqay in uu samaysan doono siyaasad gaar ah oo uu kula macaamili doono dalalka dunida sida jiriiradda xogteedu ay tibaaxaysa guddoomiyaha gobolkan kevin newsom ayaa sheegay in ay ka soo horjeedaan dhammaan siyaasadda arrimaha dibadda ee donald trump gaar ahaan canshuuraha xaddaafka ah ee uu ku soo rogay dalalka dunida waxa uu newsom sheegay in wixii hadda ka dambeeya uu gobolka californiya yeelan doono siyaasad gaar u ah taasoo uu kula macaamili doono dalalka dibadda californiya ma ahan washington waxay noqon doontaa gobol ay dunidu isku hallayn karto iyadoo aanan loo eegin xaaladda cakiran ee ka taagan washington waxaa sidaas yidhi guddoomiyaha gobolka californiya dabcan waxaa xusid mudan jiriiraduna ay sheegaysaa in gobolka californiya uu yahay midka ugu dhaqaalaha badan ee maraykanka haddii uu noqon lahaa dal gaar u taaganna waxaa loo aqoonsan lahaa dalka shanaad ee ugu dhaqaalaha badan dunida taasoo muujinaysa saameynta ka dhalan karta haddii gobolkan uu ku dhawaaqo siyaasadda gaarka ah ee uu doonayo inuu dhaqangeliyo guddoomiyaha gobolkan gevin newsom dowladda induneisiya oo sheegtay in ay taageersan tahay qorshaha lagu barakicinayo muslimiinta reer filistiin waa qodob kale oo aan ku eegi doonno xubinta wargeysyada sida uu daabacay joornaalka maalinlaha ah ee asharqul awsad madaxweynaha induneisiya brabo subianto ayaa ku dhawaaqay in ay xukuumaddiisu taageersan tahay in dadka muslimiinta ah ee reer filistiin laga soo barakiciyo dhulkooda kadibna dib udejin loogu sameeyo induneisiya waxay sidoo kale warbixintu ay sheegaysaa in subianto uu wasaaradda arrimaha dibadda ee waddankiisu uu amar ku siiyey in si deg deg ah ay filistiiniyiinta iyo dhinaca kaleba ay ugala hadasho qorshahan lagu soo barakicinayo muslimiinta middan oo ku tusaysa in xukuumadda jakarta ay diyaar u tahay taageeridda qorshaha guracan ee donald trump iyadoona horay madaxweynaha waddanka loogu ogaa inuu u caynsan yahay nidaamyada kala duwan ee galbeedka haddii aan u tallaabno qodobka xiga ee xubinta waxa uu noqonayaa benyamin netanyahu oo saacadihii lasoo dhaafay si cad u sheegay in uu madaxweynaha aqalka cad si aad ah ugala hadlay arrinka iiraan iyo barnaamijkeeda nukliyerka waxa uu benyamin netanyahu sheegay in sinaba aanan loo aqbali karin in iiraan ay hesho awood nukliyer ah taa beddelkeedna si aad ah loogu sacyinayo qarxinta dhammaan xarumaha nukliyerka ee xukuumadda tehraan iyadoona xukuumadda washington ay noqon doonto kormeeraha iyo burburyaha guud ee dhammaan warshadaha nukliyerka ee xukuumadda tehraan qof walba waa uu fahmayaa middaas waxaana arrinkan si qoto dheer ugala hadlay madaxweyne trump ayuu gunaanadkii yidhi benyamin netanyahu madaxa xukuumadda sahaynada ayaana si aad ah uga soo horjeeda heshiis dhex mara xukuumadaha washington iyo tehraan kaasoo iiraan u sahlaya in cagta ay ku sii heso waddada ay ku samaysanayso awood nukliyera oo dhammaystiran guud ahaan inahaas ayaan ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan waadna ku mahadsantihiin dhegaysigeeda aan iminkana idinku wareejiya walaalkay suweyb cabdulaahi iyo qaybaha inooga haray barnaamijka caalamulyoom لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غوانيها waa hagaag maxaan ka naqaanaa gobolka ma'rib oo ah ubucda xadaaradda sidoo kalena ka mid ah gobollada ugu muhiimsan ee waddanka yemen warbixintan soo socota waxaa qodobkaas inoogu eegayaa walaalkeen xaarith cabduqaadir
maarib waa mid ka mid a gobollada yeman ee dhacaa bariga dalkaasi waxa uu ku yaalaa goob istaraatiijiyadeed oo sidoo kale ay ku yaalaan deegaano taariikhi ah gobolkani waxa uu dhulkiisa ku soocan yahay kala duwanaanshiyo iyadoona ay ku yaalaan buuro dooxooyin dhul siman iyo mid saxaro leh oo lamadegaan ah waxaa gobolkani boqol iyo toddobaatan kilomitir uu waqooyi bari uga beegan yahay magaalo madaxda dalka yemen ee sanca waqooyigana waxaa ka xiga gobolka aljoof koonfur waxaa uga beegan gobolka albaydaa halka barina uu ugu aadan yahay gobolka caanka ah ee xadramowd masaaxada dhowleeda dhulkan taariikhiga ah ee maarib waxaa lagu qiyaasaa toddoba toban kun iyo afar boqol oo kilomitir waxaana uu ka kooban yahay afar toban degmo oo ay ku jirto magaalada ugu muhiimsan oo iyadana wadataa magaca maarib magac ahaan waxaa la sheegaa in maarib askal ahaan uu yahay mid qadiimi ah oo loo adeegsan jiray luuqadda boqortooyadii hore ee saba macno ahaan waxa uu tilmaamayaa kookabka ama xiddiga loo yaqaan almushtari kaasoo astaan looga dhigaya xilligaasi awoodda iyo maamulka riwaayado kale ayna waxa ay muujinayaan aragti middan ka duwan taasoo luqad ahaan magaca maarib u celinaysa afka carabiga islamarkaana loola jeedo biyaha dareera sida ay qabaan qaar ka mid ah khubrada aragtidan soo gudbinaya kuwaas oo u sababeeya arrinkaasi mandiqada oo ah mid caan ku ah ilobiyoodyada faraha badan iyo biyada mara gudaheeda juqraafi ahaan maarib waa mid leh dhul nooco kala duwan buuro tawag iyo dooxooyin oo ay si dheer yihiin dhul saxare ah waxaana xuduudeeda saxaraha la sheega inay gaarto ilaa saxaraha loo yaqaan rubcul khaali oo ah dhul lamadegaan ah islamarkaana ka dhigan ama muujinayo magac ahaan in dhulkaasi uu yahay ku dhowaad afar meelood meel ka mid ah dhulweynaha jasiiradda carabta waana meel aysan bashar ku noolaan karin waxaana aad u yar in mandiqadaasi aad ku aragto ilaa dad aad u kooban oo ku wareeg guura ah oo isaga kala gudba saxarahaasi dhulalka buuraleeda ah waxa ay maarib uga firiirsan yihiin qaybta galbeed ee gobolka halka barina ay ku xoogan yihiin dhulalka siman iyo kuwa saxaraha ah qaybtan ayaana waxa ay ka dhigan tahay wax ka badan kala bar masaaxada mandiqada oo ay ku yaalaan deegaano aad u fara badan dhanka cimilada marka laga hadlayo waxay deegaanadani ku kala duwan yihiin haddaba nooca dhulkooda gobolka maarib waxaa sidaan soo sheegnayba ku yaal meelo buuro ah iyo kuwa dhul hooseeya ah taasoo saameyn ku yeelata cimilada guud ahaan qaybaha buuraleedaha gobolka maarib gaar ahaan dhulka galbeed cimiladu waxay noqotaa mid dhexdhexaad ah oo kulol xagaaga halka jiilaalkan ay noqoto mid qabow oo khafiif ah taasoo macnaheedu yahay in xagaaga uu kulul yahay hase ahaatee qabowga jiilaalka ma ahan mid saameyn badan meelaha hoose ee gobolka maarib iyo dholalka kale ee saxaraha ah cimiladu waxay noqotaa mid aad u kulol xagaaga halka jiilaalkana uu noqonayo mid dhexdhexaad ah dhaqaale ahaan bulshada gobolka maarib waxay xoogga saaraan beerashada taasoo ah isha ugu muhiimsan ee dhaqaalaha deegaanadaasi gobolka maarib waxa uu haystaa nambarka saddexaad gobollada ugu badan ee waxsoosaarka dalka yemen waxaana isku geynta dalagyada kasoo go-a waddankaas uu gobolkani ku leeyahay toddoba dhibic lix boqolkiiba waxaana ka horeeya keliya gobollada kale ah alxudiida iyo sanca waxyaabaha ugu badan ee ka baxa dhulbeereedyada deegaanada maarib waxaa ugu caansan miraha la cuno ee fawaakihda noocyada liinta sida bambeelmada liin macaanta iyo sidoo kale liin dhanaanta badarka iyo sidoo kale khudaarta ee ka mid ah waxyaabaha uu soo saaro gobolkani dhanka macdanta waxuu gobolkani allah hodan uga dhigay khayraad kala duwan oo qaali ah sida batroolka gaaska iyo macdanta fidada waxaana dhulkan sidoo kale uu ku soocan yahay in laga helo macdan ay ka mid yihiin dhagaxaanta qaaliga ah sida granite oo ah dhagaxa adag oo loo isticmaalo dhismayaasha iyo qurxinta sidoo kale jibis oo iyana ah maado jilicsan oo caddaan ama huruud ah ayaa ka mid a macdanta laga helo gobolkan taas oo la sheego inay qayb ka tahay dhagaxyada qaaliga ah cusbada dhagaxa ah oo iyana loo isticmaalo cuntooyinka ayaa waxay ka mid tahay kheyraadka laga helo dhulkani sidoo kale dadka deegaanadan waxay siyaada isugu howlaan xoolo dhaqashada gaar ahaan ariga iyo idaha waxaana sidaas oo kale la dhaqdaa geela iyo lo-da dhanka kale waxaa si weyn looga faa'iidaystaa shinnida oo dadka reer maarib waxa ay leeyihiin mashaariic lagu soo saaro malabka maxalliga ah sida waxsoosaarka malabka ee ka jira magaalooyinka maarib raxba iyo mahliya waxyaabaha kale ee ula gaarka yahay ma'rib oo ah gobolka taariikhiga ah ee aan ka sheekeynayno ee dalka yeman waxaa ka mid ah in dhulkan uu qayb ka yahay meelihii ugu horreeyay ee laga sameeyey sahminta shidaalka waxaana bilowgii shidaal soo saarista ee mandiqadan uu ahaa sanadkii kun sagaal boqol siddeetan iyo lixdii oo si maalinlaha waxaa loo soo saarayay siddeetan kun oo barmiil oo nafta ah balse waxa uu hoos u dhacayay wixii ka dambeeyey xilligaasi isagoona sanadkii labada kun afar tobankii si maalinlaha usoo saarayey siddeed kun oo fuusto hase ahaatee waxaa dib u soo saarista naftaada gobolkan ay bilaabatay labada kun sagaal iyo tobankii iyadoo maalintiiba la soo saarayay labaatan kun oo fuusto dhanka taariikhda gobolkan waxaa maarib ay ka mid tahay goobaha taariikhiga kuwaad ugu muhiimsan dalka yeman waxaana lagu xushaa goobta istiraatiijiyadeed ee dhacdo oo xarun uga dhigtay xadaaraad kala duwan oo soo martay mandiqadaasi waxay saldhig u ahayd ilbaxnimada casriga ee dhulkaas ka jirtay boqortooyadii saba ee qur-aanka lagu sheegay waxaana maarib ay caasimad u ahayd mamlakadaasi iyadoona ka dhigneyd xarun muhiim ah oo xagga siyaasadda iyo dhaqaalaha markii loo eego guud ahaan mandiqada bariga yeman maarib waxay si qoto dheer ugu xirneyd jiritaanka iyo bolaalidii boqortooyadii saba taasoo xukumaysay waddooyinka ganacsiga ee u dhexeeya hindiya dhulka shaam iyo badda mediterraneanka xiriirkan ganacsiga muhiimka ayaana ka dhigay maarib mid ka mid a boqortooyooyinka ugu qanisanaa ee xilligaasi jiray wakhtigani waxaa mandiqada ay ahayd mid caan ku ah beerashada ganacsiga iyo dhismayaasha oo horumarsanaa goobta ay dhacdana waxa ay xarun muhiima u ahayd waddada ganacsiga ee isku xidhaysay koonfurta jasiiradda carabta iyo waqooyigeeda sidoo kale waxaa dhulkaasi uu lahaa misane caan ku ahaa mashaariic farsamo oo aad u ballaarnaa kuwaasoo uu caansan yahay biyo-xoreenkii ma'rib oo laga soo qaato inuu ka mid yahay noocyada ugu muhiimsanaa xadaaraddii xilligaasi waxaana uu biyo-xoreenku keydinayay biyaha isagoo usii qeybinaya dhulal-beereedyada arrinkaas uu sii xoojinayay nidaamka dhaqaale ee gobolka hase ahaatee qarniyo badan kadib waxaa hoos u dhacday mudnaantii siyaasadeed ay lahayd ma'rib hase ahaatee waxaa ilaashatay ahmiyaddeedii xagga ilbaxnimada ay ku lahayd bariga yeman wixii ka dambeeyey xilliyadii uu islaamku sameynayay furashooyinka iyo futuuxaadka waxay ka mid noqotay dhulalka ay ka talinaysay dowladdii islaamka iyadoona ay isaga kala dambeeyeen dowlado iyo khilaafaadkii isxigxigay waxaana ay sidaasi ku ahaatay goob ay mudnaan gaara siinayaan awoodaha goboleed iyo kuwa maxalliga in muddaha ayana waxay qayb ka ahayd loolano siyaasi oo ay mandiqadu martigelisay wixii ka dambeeyey labada kun afar tobankii kadib markii ay qaybo ka mid ah gobolka ma'rib la wareegeen milishaadka xuutiyiinta waxaa deegaanadani ay la kulmeen caqabado amni iyo kuwo siyaasi ah gaar ahaan markii ay sii kordheen dhibaatooyinka shiicada xuutiyiinta geysanayaan hase ahaatee waxaa iyadoo ay jiraan arrimahaas oo idil ay dhanka kale ma'rib ku guulaysatay ilaalinta dowrkii dhaqaale ee muhiimka ahaa ee ku lahayd waddanka waxaana ay weli soo saartaa naftada iyo gaaska taasoo weli joogto ka ah gobolka ugu dambeyn waxaa in la xusa mudan in dhulkan iyo gobollada kale ee yeman ay ka howlgasho jamaacadda ansaaru shariica ah ee taabacsan tandiimka alqaacida ee jasiiratul carab kuwaasoo dagaal adag kula jira malishaadka ridada iyo kuwa xuutiyiinta ee dagaalka kula jira kitaabka alle ee dagaalka kula jira kitaabka alle maaribna waxa ay qayb ka ahayd dhulalka lagu maamulo shareecada islaamka waxaana hadda ay mujaahidiintu ka fuliyaan howlgallo kala duwan oo ka dhana cadowga iyadoona dhalinyaro badan oo kasoo jeeda gobolkani ay iska xaadiriyeen furimaha dagaalka si ay dhulkooda uga xoreeyaan soo duulayaasha islamarkaana loogu hirgeliyo mar kale xukunka shareecada islaamka
مكن الله عباده مجاهدين من كف شر المرتدين وغنيمة هذه الدبابة التي ستعود في نحورهم بإذن الله الله أكبر الله أكبر
رجال الغوالي يا هلا ويا هلا لي فبين عدن شفت فرساني حي الرجال العوالي حي الرجال الغوالي يا هلا ويا هلا لي فبين عدن شفت فرساني شوف الرجال الشديدة شوف الخصال الحميدة حي جنود عبيدة في مارب العز أشجاني حي الرجال العوالي
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها waa hagaag guud ahaan intaas ayaan ku soo gebagabaynay barnaamijka caalamulyoum kulanti dambe ayaa inoo ballan ah sidaa ii nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى